waa hagaag haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaana soo wada jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
warqadda ugu horreysa ibraahim bal noo soo qabo falastiin waxay naga soo gaartay namcaan cadaane xuseen iyo cabdi jaamac suudani iyo jamaal caydiid xamsa cabdulqaadir sheekh xuseen iyo zakariya cabdi ismaaciil iyo xamse makaawi iyo yaxya maxamed ubaxle iyo axmed maxamed muuse dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadinbay u diraan maxamuud ibraahim cusmaan iyo roode cabdi naasir kibaar oo meherkood uu ka dhacay boorama waxaana ay leeyihiin guur keyr qaba inuu idin horseed ayaan eebed kaga baryana amin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay xasan siyaad togane iyo kaahiyo sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo sacdiye ibraahim axmed farxiye cabdirashiid aadan gebyow iyo cadar cabdirashiid aadan gebyow iyo dhammaan reer cabdirashiid aadan kuwaasoo kala jooga dunida dacaladeeda iyo weliba magaalada muqdisho bay yidhaahdeen waxayna tahniyad aroos u dirayaan cabdirashiid aadan gebyow iyo falis ibraahim huud oo bishii maarch ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ayaay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin ubad kheyr qaba kala hela dhambaalkanna waxa uu ku bilowday annagoo kale ah hooyo maka maxamuud cali iyo caruurteeda iyo hooyo kaltuum faarax ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo caasho xaaji iyo caruurteeda iyo hooyo raxmo iyo caruurteeda iyo daxaawo maxamed xasan iyo caruurteeda dhammaanba reer maxamed xasan iyo waxay yidhahdeen reer ismaaciil maxamed cabdiraxmaan waxay tahniyad aroos jecel yihiin inay u diraan axmed weli maxamed xasan iyo waxay yidhaahdeen ambara ismaaciil maxamed cabdiraxmaan oo isku guursaday magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaana beed kaga baryanaa weli caano gabar iyo caano aamin haye ibraahim bal markana kaalmihii sugaanta maxaa noo haysaa baddu inay madowdahay biyo tahay ma moog tahay boodharina caashaqo haye batalaale inuu dhigo oo lasoo booqdo lasoo booqdo ma og tahay codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal aanu wada dhegaysano
baddu inay madowdaay biyo tahay ma moogtaay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cabkuye lasoo booqdu moogtaay baddu inay madowdaay biyo tahay ma moogtaay udhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtaay aynan riyada baas bartamaha habeenkii aynan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodon bee ka saaro moogtaa ka saaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara
batalaale iyo codkii axmed cali cigaal ayaan intaas kaga gudbaynaa falastiin warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim marka hore waxa ay leeyihiin bahda hambalyada iyo heesaha ayaanu salaamaynaa waxaana halkan tahniyad kaliya laaba ka diraya rabiic sheekh daahir cali celiye iyo faadumo sheekh aadan guure iyo dhuuxo ibraahim faarax balaag qanyare iyo aadan sheekh cabdi xasan xuseen iyo kunne cismaan caafi fuundi iyo injineer siciid sugo aadan iyo cabdirasaaq maxamed daahir iyo cabdulaahi dubad sharmaarke iyo cumar cali xarbi xasan sheekh ismaaciil xasan mawadaah iyo ganay sheekh xuseen surcad aadan cabdulaahi timo faras iyo axmed weli cabdulaahi maxamuud iyo faysal cabdiraxmaan sheekh cabdi dhammaan dadkaasoo kala jooga gudaha soomaaliya iyo degmada beled xaawo waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aaba waxay yidhaahdeen cabdulaahi xasan maxamed iyo hooyo sacdiye cali xarbi oo gabari ugu dhalatay dalka maraykanka taariikhdu marka ahay todobiy labaatankii march gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maqdis cabdulaahi xasan waxaana aynu leenahay maqdis soo barbaar noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda waalidkeedna baari u noqotay aamin waxaa noo baaqaya hooyo luul shire maxamed iyo hooyo waxay yidhaahdeen sacdiyo shire maxamed iyo hooyo aamino cusmaan ibraahim iyo habaryar xaawo isaaq aadan iyo abbaayo safiyo cabdi shire iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdulaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaan yuusuf aadan xaaskiisa iyo caruurtooda xasan yuusuf aadan iyo cabdulqaadir yuusuf aadan iyo marwadiisa iyo maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka iyo axmed yuusuf aadan iyo sharmaarke yuusuf aadan maareeye weriye axmed nuur xuseen fantastic ayaan yuusuf aadan iyo waxay yidhahdeen iglan ibraahim yuusuf iyo yasmiin ibraahim yuusuf iyo sabriin ibraahim yuusuf iyo fortuun cumar maxamed nadiifo maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed qadar cabdulaahi yuusuf iyo waxay yidhahdeen maryan cabdulaahi iyo maryan ibraahim ayaan maxamed xuuriyow iyo maxamed daahir ibraahim yuusuf dhammaan reer yuusuf aadan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad u dirayaan farxiyo cabdi aadan iyo seegeeda ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay beledweyne xaafadda buundaweyn waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan ibraahim yuusuf ducaduna waa xaggeena salmaan waxaan ku leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca xaggii heesaha ayaan mar kalena ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa heestiisa dirgam iyo codkii macaanaa ee fanaanada deeqa bilan
warqadan markana ibraahim dhankayga gacanteeda kusoo dhacday waxay naga soo gaartay aaba maxamed xasan iyo hooyo jamiile xasan fadhiiste iyo abdi maxamuud xasan fariiste iyo caruurtiisa faadumo xasan fadhiiste iyo caruurteeda iyo maxamed axmed tooxow iyo farxiye axmed tooxow yuusuf tooxow iyo cabdiraxmaan tooxow iyo saki tooxow iyo sharmaarke tooxow iyo faadumo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo odageeda adeer nuur xasan iyo caruurtiisa iyo adeer raanjalis iyo caruurtiisa iyo eedo falxado cali yuusuf eedo farxiye xasan iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen eedo faadumo axmed afrax iyo caruurteeda iyo eedo madiine xasan yuusuf iyo eedda axado iyo caruurteeda dhammaan waxay hambalyo u dirayaan wiilkooda iyo gabadhooda bay yidhaahdeen oo kale ah axmed maxamed xasan iyo gacladiisa hibo cabdulaahi axmed oo dhowaan ku aqalgalay dalka sweden gaar ahaana magaalada gothenburg isku waara ayaanu leenahay ubad kheyr qaban kala hel aamiin waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray aabe maxamed imaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo adeer cabdulaahi imaan habane iyo ifraax haruun ismaaciil iyo seegeeda iyo khadar maxamed imaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saleebaan maxamed imaan iyo wiilkiisa sudaysi saleebaan iyo axmed maxamed imaan iyo igraan maxamed mawliid dhammaantoodna waxa ay joogaan hargeysa iyo berbera waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan islamarkaasina ay jecel yihiin inay heestan la dhegeystaan xasan xirsi suldaan xaadi iyo hodan aadan cabdulaahi xayd oo meherkoodu ka dhaca bay yidhahdeen hargeysa waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan eebe idinkaga baryaynaa warqadana waxay naga soo gaartay aabe muhaab xasan maxamed iyo carabo aadan cali nuur cabdirasaaq xasan maxamed iyo haymaan xasan maxamed iyo cabdidaahir xasan maxamed iyo safiye xasan maxamed yacquub xasan maxamed iyo maxamuud xasan maxamed iyo hooye madiine aadan ibraahim iyo hooye asmo xuseen cabdow xayaad xasan maxamed iyo cabdiwahaab xasan maxamed iyo eedo kayro aadan ibraahim iyo cabdinaasir aadan cali nuur iyo muxidiin abshir cali nuur xayaad xasan sheikh iyo haybaan axmed aadan iyo yaasiin maxamed ibraahim xaabsade xaniifa maxamed ibraahim xaabsade iyo cabdirasaaq cabdulaahi sheekh beni dhammaan dadkaas oo kala jooga muqdisho boosaaso garowe hargeysa minnesota baydhabo iyo toos weyne waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan aabe muhaab xasan maxamed iyo hooyo carabo aadan cali nuur oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen tuulada toos weyne gobolka baay degmada bardaale markay taariikhdu ahayd bishii abriil tobankeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey saleebaan waxaanu leenahay saleebaan oo soo barbaar allah kaa dhiga kii naftiisa dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim waxaan kalnaha bay yidhahdeen xasan siyaab tugane iyo kaahiga sheekh xuseen iyo xaaskiisa iyo sacdiye ibraahim axmed iyo farxiye cabdirashiid aadan gebyow iyo qadar cabdirashiid aadan gebyow iyo dhammaanba reer cabdirashiid aadan oo kala jooga muqdishow iyo meelo kale oo dunida ah waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdirashiid aadan gebyow iyo felis ibraahim huud oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin eebbaheeda kale sii ubad kheyr qaba xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa weyl aad waxaa wadajir ugu luqaynaya fanaankii weynaa aways khamiis iyo aamina camaari
ada igu taale igu taale wadnahii ada wadnahii ada igu taale igu taale wadnahii ada wareerka dhaafe ma weediye wallaahi ada wehilkii aye wareerka dhaafe ma weediye wallaahi ada wehilkii aye weligaaga wanaagga maka weelacdiye weer weer iska dhaafee amba waa kuuta weligaaga wanaagga maka weelacdiye
waa tahay waxaan filayaa heestaasi falastiin ee dhegeystayaashana inay aada u heleen dhinacii warqadaha haddii aan ku noqonno
bal warqadda dhinacaaga xigta ibraahim dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed tayo qaran iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq saaqo iyo cabdiraxmaan maano iyo axmed cusmaan aadan iyo mustafa siciid axmed iyo cabdiweli aadan jaamac iyo cabdirashiid jaamac muuse iyo guuleed xuseen xasan iyo sacad amiin maxamed cabdifataax cabdulaahi kaahin iyo qadar maxamed abiib iyo zaki axmed cusmaan iyo maxamed aadan jaamac iyo cabdixakiin cumar maxamed iyo cabdicasiis cabdulaahi abukar iyo cabdibaari cusmaan cabdulaahi cabdikariim ibraahim yuusuf hoodo xasan ayaanle hinde cabdisamed maxamed ugbaad axmed yaasiin aasiya sayid jaamac iyo aamina xasan cabdi waxaana ay hambalyo meher gaadhsiinayaan ifraax cabdirashiid salebaan iyo axmed aadan rooble oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiinna guur keyr qaba ayaan eebe idinkaga baryaynaa warqadana waxay naga soo gaartay aaba ismaaciil xaaji nuur faarax iyo waxay yidhaahdeen hooyo faaduma cabdi cabdalle iyo hooyo faaduma sheekh dalmar nawaar ismaaciil xaaji nuur iyo cabdiqani ismaaciil xaaji nuur iyo cabdirasaaq ismaaciil xaaji nuur iyo safiya ismaaciil xaaji nuur nasre ismaaciil xaaji nuur iyo caasho ismaaciil xaaji nuur iyo sucaad ismaaciil xaaji nuur iyo naciime ismaaciil xaaji nuur iyo yunis ismaaciil xaaji nuur iyo dhammaan reer ismaaciil xaaji nuur waxay hambalyo iyo ducba hawada u marinayaan waxay yidhahdeen maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo hibaaq ibraahim diiriye oo meherkooda uu ka dhacay hotel sanaag magaalada ceerigaabo waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu naste lagu nagaadee wada jiree nabadgala aamiin ayaanu leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray falastiin adeer cabdisalaam macalin maxamed kerow iyo adeer yuusuf macalin maxamed kerow adeer yaxya macalin maxamed kerow adeer idriis macalin maxamed kerow iyo eedo alwo macalin maxamed kerow eedo kaltuun macalin maxamed kerow eedo jaaliya macalin maxamed kerow iyo eedo maryan macalin maxamed kerow eedo jamiila macalin maxamed kerow iyo yaasiin maxamed xuseen iyo nuur khayr maxamed aadan iyo cabdishakuur nuur maxamed iyo yaasiin yuusuf hiiraale iyo cabdifataax xasan sheekh iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo yaasiin cabdisamed maxamed dadkaasi waxa ay kala joogaan nairobi addis ababa muqdisho garowe iyo baydhabo waxayna taaniyad gaarsiinayaan aabe yacquub macalin maxamed kerow iyo hooyo jaaliyo cabdinuur ibraahim oo dhowaan uu wiil u dhashay waxaana wiilkaasi loo bixi yidhahdeen zubeer yacquub macalin maxamed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii noqda kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay markana kaalmihii sugaanta ibraahim waxaan soo qabanayaa shay miradda carcodkiisii macaana binaadan baanahay bashar kula midaan ahay naf kuu baahan baan ahe haye inta kale ku dar adiga barbarkaaga barbarkaaga ila qabo
bishaaradii naftayday bugta waxaan ku soo maray batalaalihii oo boodhari ku asnaa bishaaradii naftayday bugta waxaan ku soo maray بتلاله boodari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badan beledadi kalgacaalada ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa sidanahay bukaa socod markii baan kalaysiri ilanayla aanta laybaxnaani kariwaan iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan فليدون بوحان صبغ دي أوضا إذا أنا هيبكى سعود مركيب أنت ليسري إلى نيلة أنت ليبحنا نكريوان bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baani barbarkaaga idagaabo
codkii macaanaha ee shay maradda carar intaas aan ku dhaafno dhinacii dhambaada ayaan ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaartay hooye maka maxamuud cali iyo caruurteeda iyo hooye kaltuun faarax ibraahim iyo caruurteeda iyo hooye caasho xaaji iyo caruurteeda iyo hooye raxmo iyo caruurteeda iyo eedaxaawo maxamed xasan iyo caruurteeda bay yidhaahdeen iyo dhammaan reer maxamed xasan raage iyo reer ismaaciil maxamed cabdiraxmaan waxay tahniid aroos u dirayaan lamaanaha iscalmadaya kale ah bay yidhaahdeen arooska axmed weli maxamed xasan raage iyo marwadiisa cambare ismaaciil maxamed cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay caruurteenna iscalmaday wiil iyo caano gabar iyo caano ubad qeyr qabo kale hela nolol barakaysan aamiin aamiin ayaanu raacinayna ducadiiba iyagaa soo dhameeyey waxaa noo baaqayaa ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena v o a iyo zaki xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo nawaar ismaaciil xaaji nuur safiya ismaaciil xaaji nuur iyo reer ismaaciil xaaji nuur faarax iyo waxay yidhahdeen reer xamud xaaji nuur iyo reer caynab cali aamus iyo waxay yidhahdeen reer jibriil cali aamus iyo reer cabdi abaadle iyo reer xuseen farjar reer aadam buluke iyo reer maxamuud cabdulle iyo reer axmed cabdulle iyo reer sheekh dalmar iyo reer ibraahim diiriye iyo reer maxamed jaamac cilmi iyo reer axmed yuusuf waxayna hambalyo iyo heestaanba jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo waxay yidhaahdeen hibaaq ibraahim diriye oo meherkoodu uu ka dhacay hotel sanaag ee cerogabo waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banaa oo ubad qayrqabo kala siiya aamiin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartaa xabiiba yuusuf caliyo seygeeda iyo cabdulaahi axmed taksi iyo waxay yidhaahdeen nuur axmed taksi iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer axmed taksi iyo caruurtooda iyo iqra ciise iyo caruurteeda xamdo bashiir iyo caruurteeda iyo maryan cali gaandi iyo caruurteeda iyo cajabo yuusuf cali iyo caruurteeda iyo salaado yuusuf cali iyo odageeda axmed barmuuda taajiro iyo caruurtooda iyo xaawo yuusuf cali dhammaan reer yuusuf cali xaawo saylax iyo caruurteeda iyo iqra saylax iyo caruurteeda iyo cabdulaahi saylax iyo caruurtooda iyo shamse abukar shanka ku magac dheer iyo caruurteeda iyo baarlin abuukar iyo caruurteeda iyo faaye xuubey iyo caruurteeda sacdiye abuukar iyo caruurteeda iyo dhammaan reer abuukar kofirow ayay yidhaahdeen farxiyo sheekeeye caruurteeda iyo sahra loo yaqaano sahra jabuuti iyo caruurteeda iyo maka xabarwaa madiine cadow gaab iyo faadumo maxamed nuur iyo aamine muuse cali sahre muuse cali iyo xabiiba gaafow iyo dhammaan reer cabdulaahi axmed iyo maxamed cumar geedi iyo maryan cumar geedi iyo hani yuusuf iyo maryan daahir macalin iyo muno daahir macalin iyo maxamed ibraahim cali cabdiraxmaan maxamed iyo cawaale ibraahim gees iyo shaafici sheekh iidow shuta ee ku magac dheer iyo cabdiraxmaan boqol dhammaan waxay tahniyad farxad la u dirayaan walaashood iyo walaalkood biyo caruuskii caruusada hibe cabdulaahi axmed hudoon iyo saygeeda axmed xasan maxamed yuusuf oo markaasi ku aqalgalay magaalada gothenburg ee dalka sweden isku waara ayaanu leenahay ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo zaki xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo nawaar ismaaciil xaaji nuur iyo safiye ismaaciil xaaji nuur iyo reer ismaaciil xaaji nuur faarax iyo reer xaamuda xaaji nuur iyo waxay yidhahdeen reer ceynab cali aamus iyo reer jibriil cali aamus iyo reer cabdi cabdalle iyo reer xuseen farjar reer aadam buluke iyo reer maxamuud cabdulle iyo reer axmed cabdalle iyo reer sheekh dalmar iyo reer ibraahim diriye reer maxamed jaamac cilmi iyo reer axmed yuusuf waxaana ay bogaadeen iyo heestanba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo hibaaq ibraahim diriye oo meerkood uu ka dhacay hotel sanaag magaalada eregaabo waxaana ay leeyihiin wadajire nabadgala aamin ayaan anaguna leenahay ibraahim markana warqadan waxay naga soo gaartaa aaba axmed maxamed jibriil iyo hooye xaliimo cali sheekh iyo aaba sheekh cabdiraxmaan maxamed maxamuud cadow iyo hooye faadumo cali maxamed cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed abow waxay yidhaahdeen xasan axmed jamaal iyo madiine axmed maxamed jibriil caaisho axmed maxamed caashe cuud loo yaqaan iyo cabdiqani axmed maxamed jibriil iyo cabdixakiin sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo madiine ibraahim maxamed jibriil habaryeer khadiija cali sheekh iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo axmed sheekh cabdiraxmaan maxamed alcadaala ku magac dheer iyo xasan maxamuud axmed maxamed jibriil xasan cadda la yidhaahdo iyo zeynab maxamed cabdi dayib xuseen maxamed cabdi mister dayib iyo firdowse xasan axmed jamaal dhammaan iyo maxamuud xuseen abshir iyo dhammaan reer xuseen abshir iyo cali xasan maxamed abaay aasiya cabdulaahi maxamed cadow dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad la u dirayaan arooskii aroosada waa lamaanaha iscalmaday ee aan kala dhicin bay yidhaahdeen maxamuud axmed maxamed jibriil bima loo yaqaaniyo gacalisadiisa aan ka dhicin maryan xuseen abshir maryan ruun oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan abriil ducaduna waa xaggiina bay leeyihin isku waaro ubadqay qabo kala hela ayaanu leenahay ibraahim haye waa tahay waxa ay ku bilaabeen waxaan islaameynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada heesaha waanu idinka guddoonnay waxaan nahay bay yidhahdeen aabe maxamed xasan iyo hooyo jamiilo xasan fadhiiste iyo abti maxamuud xasan fadhiiste iyo carruurtiisa iyo faadumo xasan fadhiiste iyo carruurteeda iyo maxamed axmed tooxow iyo farxiye axmed tooxow iyo yuusuf tooxow iyo cabdiraxmaan tooxow iyo saki tooxow sharmaarke tooxow iyo faadumo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo seegeeda iyo adeer nuur xasan iyo caruurtiisa adeer rangeles iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen eedo falxado cali yuusuf iyo eedo farxiyo xasan iyo caruurteeda iyo eedo faadumo axmed afrax iyo caruurteeda iyo eedo madiine xasan yuusuf iyo eedo axado iyo caruurteeda dhammaanba waxay hambalyo jecel yihiin inay u diraan axmed maxamed xasan iyo hibe cabdulaahi axmed oo dhowaantan ku aqalgalay sweden gaar ahaan goteborg waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin aqalgalkiina bashbashii barwaaqo iyo ubad kheyr qaba inuu ibid kala siiyo ayaan kugu ducaynaynaa ibraahim hayna kala reebin hayna kala reebin haye haye waxaa ku luqaynaya aan ra isdegna codka macaan ee fanaanada ibn xaristiijan ah ka waraabiya xaliimo khaliif cumar magool iyo cusmaan maxamed cusmaan gacanlo heestii hayna kala reebin ayaana gabagabo u ah guud ahaan barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha tan intaan dib damba u kulmi doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. kala reebin hayna kala riixin rusaylayadle hayna kala reebin hayna kala riixin rusaylayadle
arooryo hore da'o amaasiyo caleentiisoo baxday عذارون عشقوا سبوي رفاتي عذارون عشقوا سبوي رفاتي علي جنائي الروح قلبي قال سيدة رمد تقيلان انت தாரிமையா عانقنا يردو قلبك سيدا رمدك جيلان انت انت عارميا تالادي لرتي لرقوقا ونكسان taladii la raajiyee la roga wanaagsan hayna radigeedi hayna raadgaadi aan raysegne hayna radingeedi hayna raadgaadi aan raysegne
heeskaasi hayna kala reebin waxa ah ay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana guud ahaanba barnaamijkaasi uu soo gebagabeynaya idaacaddeenna galabnimo intaynu mar kale kulmi doonno intaasi waxaa noogu dhan baahintii galabnimo waa maxamed calaad xasan iyo anigoo asaare cabdi axmed oo idin leh isma dhaafnay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.